saraakiisha ruushka ah ee uu hadda maraykanku cunaqabataynta saaray ayaa waxaa ku jira la taliyaal sarsare oo uu leeyahay madaxweynaha ruushka valadimir putin master obama ayaa sheegay in cunaqabataynta lasii ballaadhiyey uu macnaheedu yahay in culays lagu sii kordhiyo xukuumadda moscow marka laga hadlayo arrimaha dalka yukrein waxaannu cunaqabataynta saaraynaa dad gaara oo mas-uul ka ah waxu dhimidda xornimada is-haysashada xuduudaha iyo weliba dowladda yukrein waxaannu caddaynaynaa inuu jiri doono la xisaabtan falalkooda la xidhiira ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in saraakiisha ruushka ah ee la magacaabay ay yihiin ragga furaha u ah siyaasadda keentay in ruushkuu ciidan geeya gobolka krimiya kadibna axaddii daraad afti laga qaado dadka gobolkaas deggan aftidaas ayaa maraykanku u arkaa mid aan sharci ahayn dadka cunaqabataynta la saaray isniintii shalay ayaa waxaa ku jira dad hubka ka ganacsada oo uu maraykanku sheegay inay taageero dhaqaale siinayeen xoogagga degganaanshalaa'aanta ka abuurayay dalka yukrein sarkaal maraykana ayaa dadkaasi ku tilmaamay inay xulufo la ahaayeen dowladda ruushka liiska dadka cunaqabataynta la saaray waxaa ka mid a madaxweynihii hore ee dalka yukrein viktor yanukofij cunaqabataynta la shaaciyey ayaa micnaheedu yahay in koob iyo toban sarkaal ay cunaqabatayntu saamayn doonto afar ka mid a ayaa horey cunaqabatayn loogu saaray amar madaxweyne oo obama xilli hore saxeexay ed roys oo a mudana ka tirsan aqalka hoose ee maraykanka madaxna ka ah guddi hoosaadka arrimaha ciidanka ee koongareeska ayaa sheegay in hadalka madaxweynaha laga maqli doono mooska dhexdeeda master roys ayaa ugu baaqay maraykanka iyo saaxiibyadiisa yurub inay si dhaqsaa culays u saaraan master putin iyo dadka kale wax la maleegaya iyaga oo kala dhantaalaya awoodda saliidda ruushka ee gobolkaas madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay inuu diyaar u yahay haddii laga maarmaan noqoto inuu cunaqabatayno dheeraada sii saara dalka ruushka hase yeeshee waxa uu sheegay in weli ruushka uu fursad u haysto inuu xiisadda dejiyo hadda laga bilaabo waxaannu midayn karaynaa jawaabtayada annaga oo ku salaynayna in ruushka uu doonayiyo in kale inuu xaaladda sii huriyo amaba uu dejiyo hadda waxaan rumaysanahay inay weli jirto wadda arrinta si diblomaasiyadeed loogu xallin karo hab lagaga wada hadli karaya maslaxadaha labada dal ee ruushka iyo yukrein ayuu yidhi saraakiisha maraykanka ayaa sheegay in waddooyinkaasi diblomaasiyadeed ay ka mid yihiin in ruushka uu ciidankiisa ka saara gobolka krimiya uu ku celiyo saldhigyadoodii inuu taageero korjoogayaal caalami ah oo la geeya dalka yukrein iyo inuu wadahadal la bilaabo dalkaasi yukrein tallaabada maraykanku uu cunaqabataynta ku saaraya ruushka ayaa timid muddo gaabanuun kadib markii midowda yurub uu cunaqabataynta maraykanka la mida saaray koob iyo labaatan sarkaal oo ruush iyo yukreiniyiin isugu jira